asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanto wanaagsan dhegaystayaal waa xubinteenna murtida maanta waxaa laaba xubinteenna murtida halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinta murtida maanta ee aan sida joogtada ah xoogga u saarno inaan dadka iyo noocyadiisa kala duwan kala hadallo waana xubin aan annagoo dhinacyo badan ka eegayna aan ku qiimayno wixii ay duqaydii hore dheheen ama soo jireenka aanu lahayn waana xubin aan ugu talagallay qaybaha farada badan ee bulshada iyo noocyadeeda kala duwan iyo nolosha qaybaheeda digniino toosa iyo kuwa dadbanba inay dadka ka siiso waana xubinta sida joogtada ah halkan uga baxda xubintan murtida maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa oo aan dhahaynaa waa mahmaha ka mid ah kuweenni labaalayda ah mahmahayaa labaalaydu sidaan horay u sheegnayba waa mahmaahayo maaragtay aad iyo aad u fara badan noocyo badan ujeeddooyin badan iyo howlo badan waxaa laga yaabaa mar inaad aragto iyaga oo ka sheekaynaya fiicnaan marna waxaa laga yaabaa inaad aragto iyaga oo ka sheekaynaya xumaan marna waxaa laga yaabaa inaad aragto iyaga oo ka sheekaynaya dambayn mar waxaa laga yaabaa inaad aragto iyaga oo ka sheekaynaya horrayn waxaa farada badan ee ay ka sheekaynhayaan ujeeddadu guud ee ujeeddada guud ah midba midda kale uma ekaan karto korka way uga ekaan kartaa laakiin macno ahaan way uga duwanaan kartaa waxaa jira hadal daboolan iyo hadal diiran waxaa jira hadal dadban iyo mid deggan waxaa jira hadal duuxleh iyo mid dareen leh hadallada noocaasa ee sidaasoo dhan isu dul saaran ayaa keenaysa in mahmaayaha dadka qaar laga yaaba inay isugu ekaadaan waxaa loo baahan yahay inaad fahanto horta afkaaga hooyo ujeeddadu maxay tahay marka sidan la leeg mahmaadan maanta aan soo qaadanayno waa mid ka mida labaalayda mahmaahyaha waana mid inoo muujinaysa ragga iyo noocyadiis waxaa la yidhi rag waxaa ugu tayo badan labo rag labo ayaa ugu tayo badan ayaa la yidhi waa nin ku toos iyo nin ku tiirsan labadaas ayaa ugu tayo badan baa la yidhi waxaan u malaynaya nimankii mahmaadan sameeyey inay maraykankii ingiriiska inay ka hadlaayeen baan u malayn aan xoogaa kaftala geliye waxaan u malayn nimankii mahmaadan sameeyey maraykan iyo ingiriis ayay ka hadlaayeen haddii maraykankuna nin waa ku toosaa oo waa isaga filan yahay ama dalka maraykanku dal waa isaga filan yahay ingiriiskuna dee isagu ku tiirsan yahay oo diyaarad ka gadayaa iyo qoladu garan waaya ku diryaa iyo howlo kale keenba wakaa labadooda waa isku tiirsan yihin intaasaa tusaale idinku filan markaan tusaale soo qaadahayo maahan mahmaada macnaheeda inaad ka eegto haddii eebba idmahayo inay un nin ka hadlaysa keli ah ama ay cabdinaasir axmed barkhadle iyo haddii la kuusame ogol yahay iyo walaalkii oo in axmed barkhadle oo kaleento oo dhinaca kala taagan oo labadooda isku tiirsan yihiin oo ay tashadaan inay taa un keli ah ay ku xidhan tahay ha ka soo qaadi mahmaad waxay noqon kartaa laba goboloo isku tiirsan laba deegaan isku tiirsan laba beeraley isku tiirsan laba dalo isku tiirsan laba qaranoo isku tiirsan laba qaaradood isku tiirsan waka kor u qaad weligaa waxaad noqotaa mid afkiisa hooyo xigmaddiisa iyo naxwadda ku jirta xigmadda iyo dareenka weligiiba mid kor u qaada oo afka sare u rara ee waxa loo sheegana isagu rabaa inuu tuu wax ku daro weliba kordhiyo oo ficil raaciyo inuu kor u qaado weligaa ahow waad intaasu waa waano guud macal aniga idinku leh ee erayada soo qaadanhaya ayaa yaan inoo wada idhi cidna gaar kuma aha waxaa la yidhi rag waxaa ugu tayo badan ama rag waxaa ugu tayo fiican ninku toos iyo nin ku tiirsan waa ninku toos iyo nin ku tiirsan labadaas ayaa ugu tayo badan baa la yidhi waxaan la yidhaahdo ragga maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi xil ninkii hayaa lagula xisaabtamaa xil ninkii hayaa lagula xisaabtamaa waa xil ninka hayaa lagula xisaabtamaa dee aniga cabdinaasir xbarkalla haddaan xilba haynin ama aan waxba haynin maxaa xubinta aan soo jeediyey oo ka badan oo laygula xisaabtami ama maxaaba laydhihi waagi qaranka wixii ka hallaabay waxbaad hallaysay layma dhahayo sababtoo ah dee xilba ma hayo ee ninkii xil haya unbaa lagula xisaabtamaa weeye maahmaahdu waana maahmaah dadka laftiisa tusinaysa dadka xilalka u haya inay la xisaabtamaani inay xaqu leeyihiin maahmaahdan waxaa ku duugan ama ay ku muujinaysaa adiga dhegaystow ama adiga shacabow ama adiga hooyoy ama adiga wiilow ama adiga gabadhay ama adiga odayow inaad la xisaabtanto qofkii aad dooratay ee aad xilka u dhiibatay inaad la xisaabtanto ayay kuu muujinaysaa xil ninkii hayaa lagula xisaabtamaa ayayna ku leedahay